barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba iyo jimco barkhadeed waa saddex iyo tobanka bisha julaay sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya sahre ciidle nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
waxaa la dhahdaa waxay ku jiraan weedha ah manalagaraadba wa xarfaha laamalaama halkaasi ku dhamaystiran yihiin waxaa jira markaa xarfaha laamalaama waxaa jira mid haddii mid laga tego weedh haddii laga tego erey xarfaha lamalaama la lebilaabi waayo micno gaaru yeelanaya haddii la lebilaabana micno kalu yeelanaya waxaa ka mid a ereyga waran waran iyo warhan
waa abwaan mustafe barkhad cabdilaahi oo ka warramaya khalad qoraalka weedhaha af soomaaliga barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaanaad ku dhagaysan doontaan sidoo kale kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn adigiyo jacaylkaana idin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii dunida oo kooban
ugu yaraan siddeed iyo labaatan ruux oo rayida ah ayaa geeriyootay kadib markii ay diyaarado dagaal duqeeyeen gobolka daarazoor ee bariga suuriya dhimashada dadka rayidka ah ayaa waxaa xaqiijiyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta qaranka suuriya koox kor kala socota xaaladaha bani-aadanimo ee suuriya xaruntooduna tahay magaalada london ayaa sheegtay in duqeymaha la beegsaday warshad soo saarta barafka oo ku taala xadka suuriya taas oo ay gabaad ka dhiganayeen dad rayid ah habeenkii khamiista goobta la weeraray ayaa waxaa lagu tuhunsan yahay inay ka dagaalamaan maleeshiya daacad u ah kooxda daacish kooxdan waxay sheegtay in ilaa iyo imika aysan kala caddayn in diyaaradaha duqeeya daarazoor ay yihiin kuwo kasoo kacay ciraaq iyo in ay yihiin diyaaradaha dagaalka maraykanka laakiin wakaalada wararka dowladda suuriya ee sana ayaa duqeymaha ka dhacay bariga suuriya ku eedeysay isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka wakaaladdu waxay sheegtay in duqeynta lagu dilay ugu yaraan soddon ruux oo rayid ah sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan maraykanka ayaa dhowr jeer bartilmaameedsaday fariisimo ay maleeshiyaadka daacish ku leeyihiin suuriya iyo ciraaq sidoo kale diyaaradaha dagaalka ciraaq ayaa iyana dhowr jeer weerar ka geystay gudaha suuriya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga magaalada london ee dalka britain waxaanu booqday akademiyada milatariga ee boqortooyada dalkaasi safiirka maraykanka u fadhiya dalka britain ambasador woody johnson ayaa sheegay in madaxweynuhu uu diyaarad helikobter ah isagoo isticmaalaya uu booqan doono goobo kala duwan oo ku yaala dalkaasi sidoo kalena waxaa jira mudaharaadyo ka dhana booqashadaasi uu britain ku tegey muddo siddeed iyo toban bilooda kadib markii uu xafiiska la wareegay maayirka magaalada london saadi khan ayaa sheegay in isu soo baxyadani aanay ahayn qaar ka dhana dalka maraykanka balse ay yihiin qaar ka turjumaya sida looga soo horjeedo siyaasadda ku dhisan cabsida iyo rajaxumada oo ay trump ku dhaliilayaan waxaana ay sheegeen in isu soo baxyadaasi aanay ahayn kuwo siyaasadda labada wadan ka turjumaya
duur wanaagsan dhegaystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa inoo soo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha aad saacadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama aniga oo haashim sheekh cumar good ayaana idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedin doona haddaba barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc la xidhiidha sixitaanka qoraalka ee asalka weedhaha af soomaaliga taasoo aan ku eegi doono khalad qoraalka weedhaha af soomaaliga iyo sida uu micnihii iyo asalkii weedhaasi uu u beddelayo marka la qaldo qoraalka far soomaalida islamarkaasina khaladka asalka ereygu u saamaynaya ulajeedada dulucda qoraalku ku saabsanaa waxaana barnaamijkeenna inoogu martiya abwaan mustafe barkhad cabdilaahi oo loo yaqaano abwaan dhimbiil oo isagu ku sameeyey baadhis khaladaadka qoraalada afar soomaalida ee muddooyinkan dambe dhallinyarada soomaalida ee wax qoraa ku soo bandhigaan baraha bulshada websaydada iyo buugta ay qoraan ugu horrayn abwaan dhimbiil isagoo inoo faahfaahinaya qoraalka farta soomaalida iyo sida loogu baahan yahay in la hormariyo laguna dadaalo sixitaankiisa ayaa wuxuu tilmaamay
aad iyo aad baad umahadsan tahay haashim sheekh cumar good adiga iyo guud ahaan shaqaalaha v o e da aad iyo aad baan u salaamayaa mana aha markii koowaad mar walba runtii waxa weeyaan waan kulannaa si gaaraan u salaamaya marka bahda v o e da oon aad iskugu xidhannahay dhammaantiin markii la qoraaf soomaaliga ilaa imika laga joogo muu helin dadaal badan oo la geliyo laakiin qoraalka oo mar dambe soo baxay ayaa waxa u baahan yahay hirgelintii hore la sameeyey in haddana la sameeyo jiilkan dambe si loogu saxo aniga kula hadlaya dee runtii weli barashadiisan ku guda jiraa inaan saxana waxa weeyaan dee waa inaan af soomaaliga saxana erayadaas qoraalkiisa inaan saxana runtii wakti badan bay iga qaadatay inaan buug badan akhriyo qaladaad badan ku arko in may aniguba aan wax khalday oo layga saxay oon wixii qaatay waxaan arkaya khaladkaa ee ku jira meesha ee murugsan haddii aan isku dayi weyno in anagu iminkan saxno dee jiilka soo kacaya iminka waxbaranayaana hal qaladkaa la sameeyey een laga hadal unbay sii dabagelayaan laakiin haddii wax loo bildhaamiyo la idhaahdo waxyaabahaasa mataqaanaa khaladaad ku jira oo ay arkaan khaladaadkii waxaa laga yaabaa in iyaguna ay waxa weya waddada fiican qaataan ma jiro mashaariic ama hay-ado dhiirigeliya kuwo ku magacaaban baa jira oo dee hay-adaha u n ta hoostaga oo ku magacaaban dee ani weli ma arag hay-adahaas oo dhiirigelinaya barnaamijkaas sixidda ama af soomaaliga dadka si fiican u baraya ama luuqadihii baraya iyagoo waxay u aasaasan tahay bay tahay dhaqanka iyo luuqadaha iyo waxyaabahaas markaa ka sugi mayno odhan mayno waxaas maxay waxaas dee ciddaas maxay u samayn weyday wax kale kuma saabsanaa labuu ku saabsan yahay kow marka koowaad in ereyga af soomaaliga ah asalkiisa halkaa uu ka soo jeedo la ogaado oo la saxo waayo haddii ereyga asalkiisa la ogaado waxaa fududaanaysa dadku inaanay ku murmin masdan buu qormaa masdan buu qormaa
marka asalkiisa waxaad ula jeedaa salkiisa micnaha uu leeyahay ereygaas halka uu ka soo jeedo ee uu salkiisu yahay ulajeedadiisuna ay tahay baad ula jeedaa soo ma
halkaa uu ka soo aasaasma ereygu
waxaa jira ereyo badan oo muran dhaliya marka qoraal lagu sameeyo inta badanna dhallinyaradu hadduu buug qorayo hadduu baraha bulshada ku soo qorayo haddii uu iska sixi waayo higaadiisa ereyada yani uu ku qorayo hadduu sixi waayo macno kale yeelanayo kuwaa kuwee ka mida
waxa weya waxaa ka mid a kuwo badan baa ka mid a oo barnaamijkan asal raaca af soomaaligana aad ku arki doontaan oo duuban oo soo baxaya ama aan soo saarnayba waxaa ka mid ah waxaa jira ereyo xarfaha labanlaamaa jira af soomaaligu sharciga buu leya waa in xarfa labanlaama oo laysla yaqaanaa jira waxaan la idhahdaa waxay ku jiraan weedha ah manalagaraadba waxa la xarfaha labanlaama halkaasi ku dhamaystiran yihiin waxaa jira markaa xarfaha labanlaama waxaa jira mid haddii mid laga tego wed haddii laga tego erey xarfaha labanlaama la libilaabi waayo micno gaaru yeelanaya haddii la libilaabana micno kalu yeelanaya waxaa ka mid a ereyga waran waran iyo waran marka la idhaa waran haddii raada la libinlaabo waran bay noqonaysaa bal hebelooyo waran haddii la libinlaabi waayo raadana wax noqonaysaa waran bay noqonaysaa oo dee warankii qofku sida wax ku mudayay bay noqonaysaa laba micnoo kala duwan ayay yeelanaysaa hebel hebel oo arrinkaa ka xaalo warramay ka xaalo warramay bay noqonaysaa marka micno taama yeelanayso waxaa ka mid a tusaale ahaan kabo biyaha kabo caanaha kabo ba'du way libinlaabanta haddii ba'da la libinlaabi waayo waxay noqonaysaa kabo kabahana walasa yaqaano de waa kabahaan xidhanno marka sidanna micnee ku yeelatay isna macno kale ku yeelata ta kale cajiibkii waxa weeyaan ee aadka saxaafadda aadka ugu badan oo qolyaha saxaafadda aadka isticmaala wax ka mid ah ereyga xooga iyo xoogga way kala duwan yihiin haddii la yidhaha haddii xoogga gaada la liminlaabi waayo laba jeer la soo celin waayo waxay noqonaysaa xooga xooga waa booba waa qaata qasab ku qaata waa saas dee haddii la yidhaha xooggan waxay noqonaysaa xoogga awoodda qofku u leeyahay marka qolaha haddii la yidhaahdo waxaa qoraya waxdarsa iyagoo qoraya waxa weeyaan ciidamada xoogga dalka ayuu rabaa inuu qoro wuxuu odhanayaa ciidamada xooga dalka waxay noqonaysaa ciidamada dalka booba ciidamada dalka dhaca ayay noqonaysaa dee
wa haddii markaa uu labanlaabi waayo soo maaha ereygii xooga gaadii uu labanlaabi waayey ay noqonaysaa xooga haddii gaadii la labinlaabi waayo xoogay noqonaysaa marka waxaa qaldamaysa haltabintii ama turjumaankii ama translationkii qofo siduu isagu u yaqaano haltabintii baa khaldamaysa oo qofkaas wax kalu sheegay wuxuu doonaya inuu idhahdo ciidamada xoogga dalka laakiin wuxuu yidhi ciidamada xooga dalka buu yidhi magaranaysa marka waa musiibo dabiici wey haddii macnaha arrimahaasoo kale mataqaanaa la sixi waayo de waxay noqonaysaa musiibo dabiici af soomaaligii ku dhacday bay noqonaysaa
waxaad sheegtay iminka xooga xooga kabo kabo waran waran kuwo kale markaad sii biirayso ee dhallinyarada qoraalka samaynaysa aad ka aragtay khaladaadka kuwo kale ka mida
wallaahi aad iyo aad bay u badan yihiin waxaan aan hindisay oon ikhtiraacyo ama aan imika abuurayo maaha erayadii jiray wixii aan haysanay ee jiray umaynu rabnaa inaan saxno dad badan baana runtii waxa weeyaan markaan barnaamijkan aan bilaabay khayrlaa siiye ii soo diray fariimo say waxyaaba badan lafteeda mataqaana waxna iga saxaan waxna ii kordhiyaan ii soo beeriyaan marka durba intii aan haystay markii hore maahine markii aan isbiimeeyeen dhidda mataqaana waxa weeyaan dadku waxay dhaliilo badan dadku jeedinayaan waxay odhanayaa dee ninkan waa nin yar isagoo yarba anagu dadkii soomaaliga qoray baan ahay waa nugu joognay marka maysaa wax noo sheegaya laakiin waxa laga yaabaa isagu inuu qofkaasi ka fadhiistay aan hawshaa gelin waxa laga yaabaa qofkaasi ha i soxo haddaan khaldanahay ha i soxo taladiisaan u baahanahay dadaal badan baad ugu jirtaan maadaama aad tihiin rag dhallinyaro oo waxaan bilaabay si aad u saxdaan dhallinyarta dambe iyo dadka wax qoraya soo maha haa waxaan doonaynaa waxyaabaha waxa weeyaan la qorayo inay inoo saxnaa inay sax inoo noqdaan sababtan waxaa u samaynayna waxa weeye dad ajaaniba oo waxaa jira af soomaaliga bartay oo si fiican u qoraa nin george la dhaha ruusha ka mid a si fiican buu af soomaaliga u qoraa waxaa ka mid a nin la dhaha martin owen oo saaxiib aan dhowr jeer is aragnay oo hargeysa iyo camuudba intaan dhignay isku aragnay oo af soomaaliga aad u yaqaana qoraalkiisana ku talaxtigo yaqaana isagoo dad badanoo innaga naga mid yahi ay ingiriiska u yaqaanaan ay uga yaqaanaan kuwo ingiriiska u dhashay ama maraykan u dhashay ay uga yaqaanaan ay u yaqaanaan marka dee nasiib darray noqonaysaa adiga oo soomaaliya in nin ajaaniba oo waddan kale ku dhashay oo ku barbaaray oo aanan weligii dhulka soomaalidu joogta aanan iman af soomaaliya halka ka bartay inuu ku saxo oo ku dhado eraygan waa sidaan sidan maaha oo weliba ku qanciyo waa khalad marka laba baan uga dan leenahay kow in af soomaaligii ama dadkii buugta qorayey ay wax badan ka taxadaraan ay salaaliyaan maadaama maanta ma jirto meel qofku markuu buug qoro oo mariyo oo wixii khalada lagaga reebo ma jirto inta waxaa soo baxday qofkii buug buu qoraya buuggaa isagaa isku idhid isagaa isagaa tifaftira'a isagaa waxa weeyaan dib u akhriya isagaa soo saara cid aw kala tashaday ma jirto cid aw tusay ma jirto markuu soo saaro unbaa mataqaana buugga la arkaya waxaan maqlay anu ma arag buugga laakiin waxaan maqlay ninbaa waxaa la beri soo saaray buug ayaa waxa ninkii u horreeye la arka ayaa wuxuu arkay ciwaankii uga akhriyaan ogta macnihii u isbedelay waxle wuxuu doonayay marka qofku hadduu qoraalka qaldo wixii uu rabay u isbedelaya wixii uu lahaa sheeg wax ka wax kaluu sheegay qofkaas isagoo isagoo moodaya inuu wax saxa sheegay marka waxa weeyaan waa musiibo dabiiciya arrintaa in lagu hortago barnaamijkaas baan runtii waxa weyaan bilownay barnaamijkaasi dee barnaamij aan keligii ummadda ka wada haqabtiri kari maaha laakiin waxaan u baahnahay oo aniga asxaabta kale ila wada weliyaha ninka weliyaha iyo asxaabta kale ee ila wada iyo miidiyaha ama saxaafadda ama warbaahintuba inay iga caaw tusaale ahaan iminka ma noqon kartaa sixidda qoraalka weedhaha sooyaalka luqadda soomaaliga
sixidda iyo asalka ereyga ereygu meesha uu asal ahaan kasoo jeedo oo de soomaaligana kuu sheegay ka mid a inaan taana lafteeda sheegno waxaa ka mid a lacag baa ka mid a lacag lacag waxa weeyaan macnaheedu waxa ka timid markiis waxa ka timiday lacag bay ka timiday lacag macnaha la mida waxaas waxaas buu lacag yahay cagtu waa cagtan caadi ku istaago la'ana waa la mida ee waxa weeyaan la jaad ah la la qiyaasa la qiyaasa markaa la lacag weeye ereygu markaa taariikhda marka lagu noqdo wuxuu soo baxay oo la isticmaalay markii horreysay markaad u fiirsataan ereyada ingiriiska xataa laftooda dictionary-ga ad eegto ama qaamuuska ingiriiska la baadho waxay qoraan ereygan markii horreysay la isticmaalay taariikhday raaciyaan mogta laakiin inagu dee af soomaaligeeni saa loguma dadaaliyo laakiin insha allah waxaan jecelnaha in loogu dadaalo oo waxa weeyaan dee dad u soo baxaan oo lays garab qabsado ereygaas wuxuu as taariikhdiisa taariikh ahaan wuxuu soo baxay xilligii ganacsigii wax kala bedelashada ama waxa laodhan jiray barter trade xilligaa buu soo baxay ereygaas oo waxa la odhan jiray ninka xeebta jooga wuxuu u baahnaa wuxuu haystay milix buu haystay resource ninka oogada jooga ama beeraleydiina wuxuu haystay garow buu haystay wuxuu leeyahay kiish milaxa ama gabdad milaxa waxay lacag tahay gabdad garowa markaa kiish milaxa ayaa lacag ah kiish garowa lacag markaa u dhigmaa wey xilligaaba ereygu soo baxay kadibna qolyahan dambe ee dhallinyaradeenni ilaa kuwii naga dambeeyey awowga oo waa la sii dhaxlay waxa jira wax loo yaqaano taran dhaqmeed dhaqankii baa tarmaya ereygaas uu iska soo tarmay waxaa laga yaabaa dad badani inaanay asalkiisa iyo ereygan macnaahan waxa uu yahay aan la garanayn ereyo badan oo macnaha saxalaa jira oon is idhi soomaalida haddii berigii ay afafku soo la qorayay ee hore haddii afka soomaalida la qori lahaa wuxuu noqon lahaa afka ugu xigmada badan buu noqon lahaa soomaalida wuxuu noqon lahay dad erey bixinta sidii greeg oo kale ku ah ama kaba fiican bay ahaan lahay dhagax baa ka mid salaan waa laga rasu tago waa waa dhag iyo ah waa fal iyo falcelis falkii dhacay iyo wixii laga jawaabay ayaa la isku daray micnuhu soo baxin noqday dhagax buu noqday dhagax waxaa ka mid ah qodax waa qod iyo ah qofkii uu qodaxda way mudday uu qoday waxa mar walba odhanaya waa ah weeye waa falkii iyo falceliskii ayuu ereygaasi ka curtay markaa asalka ereygaasi waa sidaas markaa kuwo badan oo noocaas hadday tahay xarfal lama laama laska soxo mayana in ereygaas sida loo qora xataa libsa la soxo maya ereygan asalkiisii bal waxa wey dib loogu noqo dhalinyarada dambe loo loo macnaha loo bayaamiyo oo la tuso insha allah waanu ku dadaali doonaa inaan barnaamijkaa wadno laakiin waxaan u baahannahay dad badan oo dhabar ah
abwaan dhembiil waxaan weydiiyey gebagabada barnaamijka inay wax xidhiidh ah ay la leeyihiin amasebe ay la sameeyeen ururka qalinleyda soomaalida ee la yidhaahdo soomaali been maadaama ay isaga iyo dhallinyaro kale oo saaxiiba ay yihiin oo aqoon-yahaniin ahi ku howlan yihiin dadaalka horumarinta qoraalka afka soomaaliga iyo asal raaca weedhaha soomaaliga dhalinyaro badan baa jira oo soomaaligii inay bartaan ama wax saxaanuhan weyn dhalinyaro badanoo wax qorayaa jira magaalo kasta ama gobol kasta in xarun lagu yeesho ayaa soomaali been usoo jeedin laha waayo soomaali been berigii hore baan maqli jiray iminka ma maqlaba qalinleyda soomaaliyeed berigii hore baan maqli jiray xataa dhowr jeer baan isku dayay soomaali been inaan la xidhiidho iimaylle ay lahaayeenoo waxa weyaan warbaahinta ka helay waan u diray waxa weyaan waan u diray hadday maqlayaan bal iimayladooda dib ha u baadhaan way arki doonaan mar hore noo soo diray lix sano ka hor baan u diray fariimo anoo doonaya markaa berigaa inaan wax ka barto ee inaan wax ku soo kordhiyo baan diyaar u hayn dadka kale shaksiyaadka aan xusi kareen wax ka bartay macnaha aad u jecelahay barnaamijyada iyo suugaanta ay bixiyaan waxaa ka mid a axmed faarax cali daajaan dadkaas waxay ka mid dadka aan macnaha aan markii u horreysay warbaahinta dhegaysigeeda bilaabay waxa weeyaan aan aan maqlay bay ahaayeen hawl dadaal fiican bay wadaan waana dadka aan ku dayanay odhan karo waa dad lagu dayan karo annagu aan wax kala hadhi karna dhaxal ahaan inaan ku dayanno iyagoo nala joogin haddana wax laga baran karo iyagoo hawada mataqaana waxa weyaan barnaamijyada noo soo mariya laga baran karo de soomaali ban waxaan leeyahay runtii de kulli waa soomaali qaar ka midna waxaa leeyahay in barnaamijkan dhegaysanayaan baa suuragala waxaa leeyahay soomaali ban barnaamijkiinii waxa weeyaan baryahan ma arko meel kasta soomaali baa joogta waliba waxaan aaminsanayn dhalinyarada somalilan joogtaa dhalinyaro ka qoraal badan meela ku noosha ma jirto qoraalkoogu aad iyo aad buu badan yahay marka ha yimaadaan hargeysa ha yimaadaan xafiisa ku yeeshaan bowrame ha yimaadaan xafiisa ku samaystaan burca ha tegaan xafiisa ka samaystaan laascaanood ha tegaan oo soomaali badan yaallo ceergaaba ha tegaan waxa de wax weyn ha yimaadaan dhalinyaro wax badanaysa baranaysa wadanka joogta iminka camud oo kale waxa weeyaan haday meel ka furtaan ama ay xog badan bay heli lahaayeen wax badan bay heli lahaayeen hargeysa hadday ka furtaan sidoo kale waxa weeyaan dhalinyaro badan wax qoraysa jira wax badan bay sixi lahaayeen iyagana hadafkii ay lahaayeen marka hore barnaamijkan waa aasaasay in soomaaliga macnaha la tayeeyo u hirgeli lahaa runtii marka waxaan leeyahay waxaan kulli way shaqeeyaan wax badanna way soo qabteen ma filayaan laakiin waxaan leeyahay waxa weeyaan ha laydin arko barnaamijkiina waxa weeyaan ballaadhiya dadaalkiinana waxa weeyaan kulliba waad dadaalaysaane kordhiya dhaliilna maaha waxa weeyaan waa waa waa waa talo iyo soo jeedin weeye inaan marraa inaan toosino
intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta aan kaga hadlayna sixitaanka qoraalka asalka weedhaha af soomaaliga waxaana inoogu marti ahaa abwaan mustafe barkhad cabdilaahi oo lagu naanaystay abwaan dhimbiil wuxuuna barnaamijku idinkaga imanayay magaalada boorama waxaana idiin soo jeedinayay anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
wahagaag haatana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur
aan ku horeyna maalinta birito ah ayaa waxaa dhici doona ciyaarta ciyaar ka mid ah ciyaaraha koobka adduunka gaar ahaan kaalinta saddexaad ciyaar loogu tartamay oo ay ciyaari doonaan xulalka beljimka iyo weliba xulka ingiriiska beljimka waxaa wareegii samafinaalka ka badiyey xulka faransiiska halka ingiriiskana ay ku khasaareen ciyaarta ay la dheeleen kroweshiya sidaas daraaddeed ayay kaalinta saddexaad ay ku tartami doonaan ciyaarta fainaalkan axadda ayay dhex mari doontaa xulalka faransiiska iyo kroweshiya faransiiska iyo kroweshiya waxay markii ugu horreysay isku arkeen ciyaar ka tirsan koobka adduunka ciyaarihii ka dhacay dalkaasi faransiiska labaatan sano ka hor sanadka kun iyo sagaal boqol sideed iyo sagaashankii waxaana ciyaartii samafinaalka laba gool iyo gool guush ku raacday xulka kubadda cagta ee faransiiska oo koobka ku guulaystay ciyaartii ugu dambeysay oo ay brazil la ciyaareen waa hagaag dhinaca ingiriiska kooxda kubadda cagta chelsea ayaa ceerisay tababarahoodii antonio conte kadib markii uu kooxdaasi la joogay muddo laba sano ah tababarahan sano jirka ah ee u dhashay dalka talyaaniga ayaa toddobaadkan ku soo laabtay tababarka kadib fasaxii ay ciyaaraha ingiriiska galeen waxaana ceyrintiisay kusoo beegantay iyadoo hal sano ay kaga dhiman tahay heshiiskii saddexda sano ahaa ee uu kooxda uu u saxiixay laba sano ka hor konte ayaa kule sanadkiisi ugu horreeyey waxa uu u qaaday kooxda chelsea horyaalka premier leaga ingiriiska sidoo kale bishii may ee sanadkan ayuu ku guulaystay koobka efa kaabka ee dalkaasi ingiriiska laakiin wax uu ku guuldaraystay inuu kooxda sanadkan usoo saaro tartanada yurub waxaana ay ku dhammaysteen xil ciyaareedkii lasoo dhaafay kaalinta shanaad ee horyaalka premier leaga ingiriiska antonio conte waxaa booskiisa laga yaabaa in uu bedelo tababarihii hore ee kooxda napoli mauricio sarri oo isna ah tababaro u dhashay dalka talyaaniga saare ayaa la filayaa in saacadaha soo socda loo magacaabo tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaana saare uu kooxda napoli uu saddexdii sano ee lasoo dhaafay geynayay kaalimaha labaad uu laba jeer uu gaarsiiyey ee horyaalka talyaaniga iyo kaalinta saddexaad oo uu labada kun lix iyo tobankii uu ku dhammaystay tababare saare ayaa waxa uu sidoo kale horey usoo tababaray kooxda imboli ee dalkaasi talyaaniga sanadka lasoo dhaafana waxuu ku guulaystay ababaalmarinta tababaraha ugu wanaagsan dalkaasi talyaaniga ugu dambeyntiina ciyaaryahanka cusub ee kooxda yuventus christiano ronaldo ayaa lagu wadaa in uu toddobaadka soo aadan uu ku biiro lagu soo bandhigo dalka talyaaniga isniinta ayaa la filayay isniinta soo socota ayaa la filayay in lagu soo bandhigo magaalada turin ee dalka talyaaniga gaar ahaan maamulka kooxda yuventus ayaa sidaasi rabay hase yeeshee dib ayaa loo dhigay ayaa la leeyahay waxaana uu kooxda yuventus si toos ah ugu biiri doonaa soddonka bishan julaay ee aanu ku guda jirno dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
dhegeystayaal waxaad la socoteen ciyaarihii iyo nuur xasan nuur haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno
waxdh codadka allaha u naxariistee maxamed mooge liibaan iyo xaliima khaliif cumar magool ayaannu idinku dhaafaynaa idaacaddayadii duhurnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa nuur iyo sahra oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
amba kula mid ba'anahay